Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayir Makarane ayaa weheliya in xubno ka mid ah maamulka gobolka iyo waliba kormeer ka saaraya xafiiska dhul-biyoodka deegaanka Ceel Macaan oo hooseeya degmada qadiimiga ah ee Warshaqa. Xarunta ayaa dhawaan waliba laga sameeyay dayactir xooggan iyo weliba ballaaran. Ka kumid dadka deegaanka iyo salaamida agaasimaha waaxda dhul-biyoodka Sanaipei Tande ayaa ugu horreyntii goobta ku hadlay.
maanta waxaan isugu nimiday meeshaan waxaa noogu yimiday maamulka gobolka gobolatooriga gobolka shabeellada dhexe iyo agaasimihii marka waa ku soo dhoweynaynaa unuko maamulka ceel macaan ah anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda xuseen maxamuud cadow oo maanta gogol ugu dhigna meeshaan kuna soo dhoweynay maamulkii aan ku soo dhoweynay waana joogaan insha allahu tacaala gacmo furan aan ku soo dhoweynaynaa wax allaala waxay wadaan oo maamulka gobolka iyo agaasimaha kulli waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waana mahadsan yihiin sharaf weyn ayay noo tahay in aan maanta isugu nimaado daahfurka iyo dardargelinta xafiiska waaxda dhulbixinta gobolka shabeellada dhexe oo guddoomiyaha noo- noogu yimida maanta in uu noo daahfuro eh, si aan uga shaqayno annagana qaybtayna maamulkaas loo soo wakiishay oo madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaab uu noo soo magacaabay in aan si habsami leh howsheenna u bilaabato waa xafiiskii ugu horreeyey ee gobolka shabeellada dhexe laga furo deegaanka ceel macaan waxaan la soo dhoweynaynaa guddoomiyaha wixii awaamiira iyo wixii talaa iyo wixii tusaalaha si uu noo siiyo annagana waxaan ballan qaadaynaa in si shara hufan oo qaymo badan inaan bulshada uga adeegno qaybaheeda kala duwan Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayir Makarane ayaa sheegay in ujeedada barnaamijkan la hirgeliyay ay tahay dhulalka dowladda iyo weliba dhulalka bulshada in la isla saara.
meesha cilmacaan oo laga furay xafiiskii ugu horreeyey ee waaxda dhulka dowladda hoose shabeellada dhexe waxaan rabnaa marka muddo badan waxaa ka jiray jahawareer dhulka shabeellada dhexe jahawareerkii waxaan rajaynaynaa in laga baxay maanta wixii ka bilaabato waa laga baxay Een, waxaana looga baxay in la helay maaragtay cudur hadduu ku hayo haddii la helo daawadiisa mogta waa laga caafimaadaa waxaan rajeynaa in laga caafimaadi doono jahwareerkii badnaayo jiray loogana caafimaadi doono inay waaxdii dhulka xafiiska ugu horreeyey laga furay beesha ceelmacaan oo hoos tagtay degmada warshiiq degmooyinka oo dhanna laga furi doono xafiisyada hadduu ilaah yidhaahdo